إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga halfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar kabyan ah oo askar ka tirsan maamulka jubbaland lagula beegsaday duleedka magaalada kismaayo saraakiil ka socotay dowladda turkiga ayaa soo gaaray magaalada muqdisho si ay u fuliyaan heshiiskii loogu saxiixay badda soomaaliya haweenka ku dhaqan degmada buqa qable ee walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa hadiyada ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab muwaadin soomaali ah ayaa sheegay in dowladda sacuudiga ah ay dalkeeda kasoo tarxiishay islamarkaana ay ka raabteen wiil yar oo isagu dhalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro qaraxyo loo adeegsaday oo ka dhana askarta dowladda federaalka ka fuliyey qaybo kamida bakool iyo shabeellada dhexe madal rabadaani ah oo looga faa'iideynayo haweenka ah ayuu maktabka tarbiyada ee tacliinta ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose shalay ka bilaabay deegaanka kuuyabarow ee walaayadaas ku dhowaad toban shaqaale ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar maleeshiyaadka xuutiyiintu ku qaadeen markab laga leeyahay dalka maraykanka oo ku socdaalayay gacanka cadan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar kabeen ah oo askar ka tirsan maamulka jubbaland lagula beegsaday duleedka magaalada kismaayo mubaarak cumar ayaa ka waramaya
muuqaalkan oo soconaya ku dhowaad laba daqiiqo ayaa kanaalka alkataayib al akhbaariya baahiyey isdaarkan cusub ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar kamiin ah oo lagu beegsanayo askarta maamulka jubbaland kuwaas oo ku socdaalayay deegaanka buulogaduud ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose أقدم ولا تخشى العدا فالأسد لا تخشى النعم فاليوم قد حان الفدا فاثأر لدينك يا فتى ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u ruqaansaday dhankii waddada ay ku socdaalayeen askarta jubbaland ciidamada mujaahidiinta ayaa askarta rasaas hubiyey waxaana muuqaalkan kooban lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo tooganaya askarta kuwaas oo ku cararaya dhulka hawdka ah وقاتل يا همام مزق وجموع المعتدين واسق العدا كاس الحمام اليوم قد حان الفدا فاثأر لدينك يا فتى muuqaalka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii laga furtay askarta maamulka jubbaland oo gaaraya laba qori ee k forty-seven iyo boosashkooda sidoo kale muuqaalka ayaa waxaa lagu arkayaa qaar ka mid ah meydadka askarta jubbaland ee kusoo dhacay kamiinka هيا تقدم وانغمس في جمع طاغوت نجس أرهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم حطام هيا تقدم si kastaba shalay ay ahayd markii ay alkataayib al akhbaariya ay baahisay muuqaal ku saabsanaa weerar dhabagal ah kaas oo ka dhacay deegaanka daynuunhay ee duleedka magaalada baydhabo kaas oo maamulka koonfur galbeed loogu dilay askar lagana furtay qoryihi ay ku hubaysnaayeen دم وانغمس في جمع طاغوت نجس أرهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم حطام هاجم وقاتل في ثبات واسعى لنيل المكرمة
saraakiil ka socota dowladda turkiga ayaa soo gaaray magaalada muqdisho si ay u fuliyaan heshiiskii lagu siiyey badda soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax waxaa maalintii shalay oo arbaco ahayd magaalada caasimadda ee muqdisho soo cagadhigtay saraakiil turkiya oo raba inay dhaqan geliyaan heshiiskii ay dowladda federaalka ugu wareejisay kheyraadka badda ee soomaaliya xukuumadda ankara ayaa usoo degdegtay heshiiskaasi dhaqangelintiisa iyadoo ujeedkeedu yahay sidii ay uga faa-iideysan lahayd kheyraadka soomaaliya inta aanu waddanku gelin xaalad ay ka faa-iideysan weydo taana ku kaliftay inay soo dirsato wafdi heer saraakiil ah oo ka tirsan ciidamadeeda si ay u fuliyaan heshiiskii xaaraanta ay dowladda federaalka ugu wareejisay maamulka badda ee soomaaliya saraakiishan usoo tafaxeeta kheyraadka soomaaliya waxaa si weyn usoo dhoweeyey wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka cabdiqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ugu sareeya ciidamada dowladda federaalka ibraahim muxyidiin iyo saraakiil iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ee hogaamiyo siyaha turkiga kheyraadka dalka ee xasan sheekh maxamuud wafdiga saraakiisha ee ka socda turkiga ayaa waxay dowladda federaalka ku qaabileen xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxaana la sheegay in wafdiga turkiga ka socda ay isugu jiraan saraakiil ka kala socda taliska ciidanka badda ee turkiga midka dhulka iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda turkiga dowladda federaalka waxaa sidoo kale shirka goobjoog u ahaa cabdi warsame oo ah taliyaha ciidamada badda taliyaha ciidanka lugta dayax cabdi cabdulle iyo saraakiil kale haddaba haddii aan usoo daadegno ujeedka socdaalka saraakiishan turkida ah ayaa la wariyey inuu yahay fulinta heshiiskii burcadnimada ahaa ee sideedii bishii lasoo dhaafay ee februari ay dowladda federaalka turkiga la saxiixatay heshiis dhigaya in maamulka badda soomaaliya lagu wareejiyo turkiga walow magaca heshiiskaasi la hubiyey heshiis difaaciyo mid dhaqaale oo ay dowladda federaalka si ay u daboosho dadka soomaaliyeed u sheegtay in looga hortegayo baddii etoobiya loo saxiixay iyadoo danta ay ka lahayd ahayd inaan loogu kicin sidii muuse biixi walow markii uu warkaasi baxay xasan sheekh warkaasi kor uga baxay wafdigan ka kooban saraakiisha ee ka socda dowladda turkiga ayaa dowladda federaalka u sheegay inay doonayaan dhismaha ciidamo badeed oo ay leedahay dowladda federaalka ujeedkooduna uu yahay xoojinta iyo fulinta heshiiskaasi xaaraanta ah iyadoo samaysanaysa ciidamo badda ah oo ilaaliya danaha ay ka leedahay kheyraadka ceegaaga badda soomaaliya haweenka ku dhaqan degmada buqa qable ee walaayada islaamiga ah hiiraan ayaa hadiyada ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed mudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya munaasabad si heer sare ah loo soo qabanqaabiyey oo ka dhacday degmada buqa qable wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan ayaa lagu soo bandhigay hadiyo ay iska soo ururiyeen haweenka muslimaadka ku dhaqan degmada buqa qable kuwaas oo lagu wareejiyey ciidamada mujaahidiinta munaasabadda hadiyada lagu kala wareejinayay ayaa waxaa kasoo qayb galay culummo ogaasyo waxgaradka iyo maamulka islaamiga degmada haweenka ayaa wixii agab ahaa ay goobta soo dhigeen u wakiisheen ugaaska guud beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugu horeen haweenka ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ugu talagaleen mujaahidiinta waxaa ka mid ah hadiyooyinka aan ku wareejinayna walaalaheena mujaahidiinta ee safafka hore ku jiro caagagaarane saddex boqol toban iyo kow xabo gooyaha hogsiinada boqol iyo kow xabo buskud oo boqol loor ah timir afartan kartoon qaxwo oo hal loor ah shurbad amba mishaari toban iyo laba kiish sonkor oo hal loor ah digir laba loor masago sideed loor macsaro oo laba jirgaan ah toban daaqadood oo baati ah funaanado hoosgashi ah lixdan xabo buumooyin lixdan xabo cimaamado konton xabo cataro lixdan xabo shaambooyin shan kartoon saliidda qoryaha lagu sifeeyay lixdan xabo xargihii gaalada lagu soo xirxiri lahaay konton xabo caano boore shan kartoon oomo saddex loor hadiyooyinkaasna waxaan ku wareejinaynaa ogaaskeenna ogaas xuseen ogaas cabdulaahi xafidahullah ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi isna munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa bogaadiyey hadiyadaha ay bixiyeen haweenka ku dhaqan degmada buqa qable iyo kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika
xaqiiqatan ma ahan markii ugu horeysay ee gabdhaheen muslimaadka ee degmada buqa qable hadaayad ay bixiyaan intaan la eg mana noqon doonto markii ugu dambaysa insha allah hadii la yidhahdo intuu gaal adduunka joogo insha allahu tacaala siraacan uu socdo waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inaysan dhammaan doonin biidnillahi baxd ilaxad horena waad u qaadateen kaalintiina waadna qaadan doontaan insha allahu tacaala waxaan idinku dardaarmayaa marka insha allahu tacaala iyo maaragta jicisinka islaamka ugu deeqaysaan inaad sii laba laabtaan gabdhaha muslimaadka xaqii maaragtay ay soo keeneen ay ugu tirigeleen walaalahooda mujaahidiinta furmaha in la gaarsiiyo ay ugu wareejiyeen anigoo iyaga ka wakiil insha allah abdullahi waa kala wareegay waxaan ku wareejinayna insha allah abdullahi wilaayada islaamiga hiiraan khaasatan waaliga gobolka sheekh guuleed abu nabhaan insha allahu tacaala waxaan u dardaarmaynaa insha allahu tacaala in walaalaha mujaahidiinta naga gaarsiiyo gabdhaha muslimaadka loo soo duceeya insha allah haduu la yidhaahdo waxaa la bixiyey caagagta leh ee go-yaha leh ee buskutka leh ee timirta leh ee qaxwada leh ee shurbada leh ee sokorta leh ee digirta leh ee masige iyo macsare iyo baati iyo fanaanad iyo buumooyin leh cimaamado iyo cataro tiro badan shaambooyin saliid nooc walba leh iyo maaragta xargo caano booro iyo oomo intaba insha allahu tacaala in meeshii loogu tirigelay la geersiiya insha allahu tacaala furmaha raggaa jooga loo geeya insha allahu tacaala oo u dardaarmaynaa haweenka ku dhaqan buuqa qable ayaa marar badan hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta muwaadin soomaali ah ayaa sheegay in dowladda sacuudiga ah ay dalkeeda ka soo tarxiishay islamarkaana ay ka reebteen wiil oo isagu dhalay maxamed qaasim ayaa faahfaahinaya saalax sanay waa aabbo soomaaliyeed oo dhowr iyo toban sano ka hor wiil yar oo dhalay ay si qasab ah uga reebatay dowladda sacuudiga xilli laga soo tarxiray dalka sacuudiga laguna soo celiyey waddanka soomaaliya wiilka yar ayaa wakhtigaasi jira sagaal bilood wuxuuna nuugayay naaska hooyadiisa haatan dhowr iyo toban jir ah wuxuuna ka shaqeeyaa xabsi ku yaalla dalka sacuudiga muddo sagaal bilood ah sida uu sheegayo aabihiisa wuxuu ka sheekeynayaa muddadii uu baadi goobayay wiilkiisa iyo sida ugu dambeyntii xogihiisa kusoo helay asigoo ummadda soomaaliyeed ka codsaday in ay ku garab siiyaan sidai uu ku heli lahaa wiilkiisa anigoo tarxiila gabadhii wiil ayaan watay gabadha laba sana jirta wiilkana sagaal bilood si qasab ah wiilkale iga reebta xabsi ku yaal dalka sucuudiga caasimadda jiddo xabsigaas waxaa la yidhaha shariifiya waa fahamsoomaa walaal maanta fursaddan waxaan uga faa'iidaysanaa waxaana aabbo dulman wiilkay waa dulman yahay sagaal bilood waxaa lagu yidhi askarta sucuudiga xabsi ayuu shaqaale ka yahay ma fahamta inaadan macaan afar iyo toban sano wiilkayga naas ayuu nuugaa marka layga reebanayo afar iyo toban sano wax cadaalada waa aan lahay xaqiiqadii maanta fursaddan waxaan uga faa'iidaysana waxaana aabbo dulman habeenna ma seexanno maalinna ma seexanno waayo waa dareemi kartaa beer wax dhal inaadeer maxaa halkan waxaan ka codsanaa soomaaliban walaalayaal haddaad maqlaysaan aabbo dhibaataysan oo dhiban ayaan ahay maanta lacagna idinkamar rabo lacag hantina isi idinma dhahayo maanta haddii malaayiin doolar ay kaa khasaarto xaqiiqada waad ka sabri kartaa laakiin beer wax dhal ayaan wiilkayga sagaal bilood iyo afar iyo toban sano waa intuu dhahay suudiyar maxa waa raadi waa raadi qof garabka istaagto waa waaye waxaan aaminsanahay soomaali cadaalada ay leedahay dadka shacabka soomaaliya maanta arrintii u bandhiganayaa arrintiina shacabka soomaalida ay ugu kacaan
dowladda sacuudiga ayaa ilaa iyo haatan dadka soomaalida ah iyo muslimiinta kale ee taga waddanka sacuudiga soo tarxiisha waxaana u dheer dhibaatada ciidankooda u geysanayaan dadkan aan soo sheegnay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro qaraxyo loo adeegsaday oo ka dhana askarta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye waxa ay ka fuliyeen qeybo ka mid a gobolada bakool iyo shabeellada dhexe haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada dhexe rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyo la beegsaday ciidamo isugu jira kuwa shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaana qaraxyadaas ka soo gaaray khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi ayaa lagu dilay qaraxyada sidoo kalena waxaa lagu dhaawacay mid kale gaari ay wateen ciidamada dowladda federaalka ah oo cabdibilo ah ayaa waxaa haleelay qarax kaas oo isna goobta ku basbeelay waxaana jira khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamada dhanka bakoolna ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ah oo ku socdaalayay duulaadka degmada xudur waxaana uu qarax u haleelay gaari booyad ah kaas oo goobta ku gubtay madal rabadaani ah oo looga faa'iideynayo haweenka ayow maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee walaayada islaamiga shabeellada hoose shalay ka bilaabay deegaanka kunyibarow ee walaayadaas mahad cubeyd ayaa ka warramaya madashan ramadaaniga ah oo marka la fiiriyo nooceedu yahay midii ugu horreysay ee uu sanadkan qabto maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa shalay oo arbaco ahayd ka bilaabatay deegaanka kunyabarow waxay socon doontaa muddo saddex maalin ah waxaana laga jeedin doonaa mawaadiic gaaraya ilaa shan mawduuc inta ay socoto kuwaasoo mid kastoo ka mid ah uu jeedinayo nin ka mid ah mashaa'ikhda lagu sharfay madashan labo ka mid ah mawaadiicdaas shalay ayay baxeen halka saddex kalena ay harsan yihiin oo qaarkood loo madlan yahay maanta in ay baxaan inshaa allah haddii aan idin dulmaro mawaadiicdii shalay laga jeediyey madashan ramadaaniga ah waxay kale yihiin kow in ixsaan loo sameeyo fuqarada iyo masaakiinta iyo saamaynta uu ku leeyahay bisha ramadaan labo sidaan uga faa'iidaysan karnaa bisha soom waxaana kala jeediyey culimmada kale ah a-sheykh mustafa asalafi iyo sidoo kale sheekh cabdiweli muudey waxaa jira hadafyo laga leeyahay madashan oo la rajaynayo markay dhammaato inay xaqiijiso allah idankiis waxayna kala yihiin sidan soo socotaa kow in ummadda la xasuusiyo inay u diyaargaroobaan bisha soom iyo qiyaamkeeda labo in bulshada la baro axkaamta aadaabta iyo sunanta soonka saddex in ummadda lagu dhiirigeliyo istacaawunka wadajirka iyo iskarab istaagga afar in la saxo gafafka faafaa bisha soom gudaheeda intaasi haddii aynu soo ogaanay markan waxaad ku soo dhowaataan sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmadii shalay halkaasi ka hadashay kuna qornaa mowduuc la xidhiidha sadaqada bishan khayrka badan ee nagu soo wajahan la bixiyo fadliga ay leedahay iyo in ixsaan loo sameeyo fuqarada iyo masaakiinta suuratul insaan marka ilaahay ku tilmaamahay maxaa lagu sifeeyey waxa ay ku muteen inay janno galaan wayutcimuuna atacaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman wa asiira cunnadii bay siinayaan iyagoo jecel cunnada calaa xubbihi ay maca xubbi tacaam haddii loo celiyo ama calaa xubbihi haddii loo celiyo iyagii baaba cunnada jecel oo waa u baahan yihiin labada mufasiriintu waa u naqahayaan cunnadii bay quudinayaan iyagoo cunnada jecel oo u baahan amaba iyagoo masaakiinta jecel bay cunnadii quudinayaan miskiinan bay siinayaan midaan waxba haysanin wayatiiman agoon bay siinayaan aabbihii dhintay wa asiiran qof maxbuusa oo xabsi ku jira ayay quudinayaan cunnada oo la quudiyo dadka masaakiinta ah agoonta iyo dadka xabsiga ku jira ee aan waxba haysanin waxa ay u bixinahayaan ama ay u quudinahayaanna ay tahay in la ammaano ma doonahayaan in loo abaalgudana ma doonahayaan ilaahay dartiiba u bixinayaan innamaa nudcimukum liwajhi illaah wax kale idiin quudin mayno ilaah dartii baan cunnada idiin siinaynaa laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura idinka dooni mayno inaad noo abaalguddaan ama aada noo mahadnaqdaan sababtuna waxa weeye innaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamtariida annaga rabbigeen baan ka baqaynaa maalin cabsida jirta darteeda wejiyada la uruurinayo ama la tutubayo ilaahayna abaal muxuu uga dhigay fawaqaahum allahu shara dalika alyowm walaqaahum nadratan wa suruura ilaahay wuxuu ka ilaaliyey sharta maalintaa qiyaamo jirto wuxuuna la kulmiyey naaxsanaan iyo farxad wajazaahum bimaa sabaruu jannatan wa xariira waxaana ilaahay ku abaalmariyey sabarkii ay duni xaqa ku soo sabreen macsiyadana ay ka sabreen daacada ilaahayna ay ku soo sabreen janno iyo xiriirteeda haddaba haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka kunyo barrow iyo nawaaxigiisa waxaa la gudboon inay ka faa'iidaystaan fursaddan dahabiga ah maantana ay xaadiraan khayrka haddii uu shalay dhaafay ayna ku sabraan maadaama ay soconayso saddex maalin oo keliya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ku dhowaad toban shaqaale ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar maleeshiyaadka xuutiyiintu ay ku qaadeen markab laga leeyahay dalka maraykanka oo ku socdaalaya gacanka cadan wararka ka imaanaya xeebaha dalka yemen ayaa sheegaya in weerar loo adeegsaday gantaalada lidka maraakiibta lala helay markab ganacsi oo laga leeyahay dalka maraykanka waxaana soo gaaray burbur xooggan wakaaladda wararka a b ayaa sheegtay in markabka through confidency uu haleelay saaruuq kadibna uu dab ka kacay waxaana lala-yahay dhammaan shaqaalihii saaraa markabka oo tiradooda lagu sheegay saddex iyo labaatan ruux ilaa warade kale oo dhanka maraakiibta ah ayaa sheegay in saddex ka mid a shaqaalaha markabka nolol iyo geeri lagu la-yahay halka afar kalena ay dhaawacmeen kuwaas oo uu jirkooda aada u gubtay kadib markii uu dab qabsaday markabkii ay saarnaayeen dhankeeda shabakadda balotico oo soo xiganaysa mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa sheegtay in weerarka uu sababay dhimashada ugu yaraan laba ruux iyo dhaawaca lix kale waa weerarkii ugu horreeyey oo uu dhiig ku daato islamarkaana ay maleeshiyaadka xuutiyiintu ku baagsadaan maraykanka iyo xulufadiisa warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga waa naga intaa